kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o eda ee magaalada london waxaana barnaamijkan marti ku ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi carabe ugu horeyn kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka bismillahi raxmaan raxiim runtii waa idin salaamayaa ridwaan adigii bada v o eda dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhegeysanaysa o dhan meel walbay joogto waana dhowahay marka ugu horeysa intaana su-aalo kale ku weydiinin waxaan jeclaan lahaa inaad noo sharaxdo socdaalka halkan aad ku joogto waxa uu la xiriiro gaar ahaan dalkan britain oo hadda aad ku sugan tahay runtii socdaalkan wuxuu la xiriiraa maaragtay horumarinta iyo taabagelinta dowlad goboleedka galmudug oo ay amaan oo dhan aan weynay ama sidiina loo dhisayba ani anaga aan uxil saarnayn waxaan soo maray wadamo kale sida kenya oo kale oo maaragtay ayagana shaqooyinkaan oo kale ujoogna haddana waxaan nimid ingiriiska waxaan u joognaa inaan la kulanno dowladda ingiriiska qaybaheeda maaragtay arrimaha dibadda ama diplomacyga horumarinta uqaabilsan qaybta africa oo kale iyo maaragtay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool u k ayagana maaragtay inaan la hadalno oo u sharaxno maaragtay arrimaha dowlad goboleed galmudug sidaa la socotaba dadka qurbaha joogo jawiga iyo sawirka ay ka haystaan soomaaliya iyo waxa dhabta ka jira waa kala duwan yihiin marka waxaan u nimid inaan arrimahaas oo dhan aan la wadaagno dadka u sharaxno dowladda ingiriiska aad sheegtay inaad la kulmaysaan waxyaheeda kala duwan qaar ka mid ah ma ma idinka unbaa iskala kulmaya mise dowladda dhexan oo idinka warhaysaa mar haddii aad tihiin maamul dowladda dhexe hoos yimaada runtii anaga systemka aan ku shaqeynay halkaan u shaqeyno o dhan waxay tahay waxaan nahay member state oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya tillaabooyinkaan qaadayna mashaqooyinkaan qabanayna markay la xiriiraan arrimaha resorce ama arrimaha dibadda dowladda federaalka waa qasab in laga warhayso runtii waan iska warhaynaa maaragtay oo waa isla soconnaa laakiin hadda shaqadan annaga wadna waxaa dawladda ka socda nagu weleyn ma jirin maaragtay tan iyo markii maamulka la dhisay waxyaabaha la dhihi karo waa idii qabsoomeen maxaa kamid ah runtii dowlad goboleedka galmudug intii nala dhisay waxaa noo qabsoomay waxyaabo badan oo ugu horeysa arrimaha amniga oo isleeyahay waxaa ka qabateen waxyaabaha qaar maaragtay inaan isku darnay ciidamadii oo kale inaan deegaanada qaar ka xoreynay cadowga al-shabaab anagoo ka egeyna in maaragtay ciidama aan dhisnay in maaragtay dibsiin aan ka sameynay deegaano badan oo kamida galmudug in maaragtay maamulo kumeel gaara aan ka sameynay magaalooyinka balamballe cabudwaaq hobyo iyo magaalada gaalkacyo oon usameynay maaragtay maamul consola waxaan dhisnoo kale maamulkii gobolka mudug howlahaas oo dhan ayaan maaragtay aan qabanay waxaana la dhihi karaa waxyaabaha caafimaadka oo kale waxbaa nooga qabsoomay waxbarashada oo kale ilaa sagaal iskuol ayaa maaragtay mashaariicdiisa aan dhagax dhignay oo dadkii loogu talagalay aan siinay oo haddana maaragtay dhismahoodii shaqadoodii bilaabatay runtii deeq waxbarasho ayaan arday qaar u helnay waxaa la dhihi karaa waxyaaba badana noo qabsoomay runtii oon halkan lagu soo koobi karin arrimaha amniga ayaad sheegtay in wax idinka qabsoomeen laakiin waxaan ka warhaynaa in deegaanada qaarkood aydaan gacanta ku haynin sida xarar dheere oo kale meelaha qaarkoodna weli la leeyahay al-shabaab ayaa jooga marka goorma ad isleedihiin guud ahaan meelaha shabaabku ay ka joogaan gobolka waad ka xoreyn doontaan runtii waa sax waaye saa sheegayso hadda degmada xardheer oo kale weli gacanta kumeyna meelaha naga maqlin ku jirta laakiin degmada xardheer waxaan u jirnaa wax aada u yar waana gaari doonaa sida ugu dhaqsaa badan qorshaha noo degan hadda haddii la yihahdo deegaanada naga maqan oo al-shabaab ku hayaan oo ilaa saddex degmo oo ka tirsan galmudugana waxaan rajeynaynaa in sida ugu dhaqsaa badan ku xoreyn doono ciidamadii ugu horreeyay hadda waxay soo gaareen ceelbuur waxay ka dhaqaaqi doonaan mardhow kuwii kalena maaragtay waa soo daba socdaan marka dhammaan aagga bari oo gobolka galguduud iyo mudug oo dhan waxaan rajeynaynaa in mar dhow aan xoreyn doona haddii la yidhaha arrimaha ku saabsan dib u heshiisiinta aad ka hadashay maxaad ula jeedaa waxaan la soconnaa in maamul ahlusunna waljamaaca qaybo ka mid ah ay ka taliyaan gobolka oo ay maamul leeyihiin xataa madaxweyne ay leeyihiin dhuusamareeb iyo guriceel iyo matabaan meelahaas oo dhanna ahlusunna ka talisa marka xaggey marayaan wadahadaladii idinka idiin dhexeeyey maxaase laga filayaa inay kasoo baxaan
runtii sidaan anaga dibashiinta aan kuu sheegayo laba nooc waaye midna waa midda siyaasadda midna waa midda maaragtay nabadgelyada oo dadka qabaylka dhexdiisa midda siyaasadda waxaa nagala dhexaysay labada maamul labada story waxaa nagala dhexaysay labada qolo oo maaragtay puntland iyo maaragtay ahel sunna waljamaaca midda deegaankana waa waxa qabiilada dhexdeeda ay dadka interkalenka dadka interkalenka qabiilka dhexdiisa wax badan aan ka qabanay arrinta puntland kulley waa la socotaa iyadana meesha ani mareysaa laakiin midaan kale oo hirsano haddii aan usoo noqono maaragtay hadda aada weydiisay hirsano saa la socotaba annaga waa la heshiinay ka maamul ahaan markii aniga iyo madaxweyneha nala soo doortay intaanan golaha wasiirada dhisin waxaan la seexanay heshiis saddexdii xubnooda ugu sarreysay oo guddoomiyihii saddexda gole guddoomiyihii golaha fulinta iyo guddoomiyihii talada intaba xubno ka tirsanaa hirsano waxay kamid yihiin maamulka galmudug hadeer oo ay qayb ka yihiin balse dhuusamareeb oo hal degmaa ka tirsan deegaanada galmudug ayay maaragtay hadda joogaan qoladan kale oo ka xanaaqday ayaga oo diidan oo maaragtay ayagana maaragtay runtii waxaa hadda noo socda oo wadahadal waxaan rajeyneynaa in mar dhow maaragtay heshiiskooda uu soo dhamaan doono waxaana nagu dhex jira maaragtay dowlad goboleedka igad oo maaragtay soomaaliya ay xubin ka tahay saa la socota wafti hogaaminayo madaxweynaha ayaa waxay tageen addis ababa xarunta maamul goboleedka igad si ay maaragtay arrimaha ugala hadlaan ilaa waxay la kulmeen prime ministerka ethiopia haddana waxaan rajeyneynaa sida ugu dhaqsaha badan maalmaha soo socdo in shir wadatashi maaragtay uu ka dhici doono magaalada dhuusamareeb kulleyba waxyaaba yaryar oo carqaladaha jiro waxaas markay dhamaadaanna waxaan rajeyneynaa in aan maaragtay aan ugu tillaabsan doono wadahadalkaas annagana mar walba waxaan diyaar u nahay in dadka walaalaheen oo wax naga tabanaya ama ka maqan maamulka inay soo galaan ama maaragtay aan ka qayb gelino dhismaha maamulka marka ma waxaad leedahay wadahadaladiina waxaa hadda dhexdhexaadinaysa dowladda etoobiya oo la-aanteed ma heshiin kartaan idinka iyo ahlusunna waljamaaca maya annaga sino waxaan heshiinaya urur goboleedka igad urur goboleedka igad dowladda soomaaliya xubina ka tahay jabuuti xubina ka tahay kenya xubina ka tahay etoobiya xubina ka tahay marka ayaga qeyb ka ah maaragtay heshiiskeena waxaa noo wado annagana maaragtay erka soomaalinimada waa u heshiin karnaa wax dhib male laakiin mar walba dee maadaama waddanka soomaaliya xaaladiisa iska adag tahay oo dadka soomaaliyeedna mar walba iskhilaafayaan meel walba la isku khilaafayaan waxaa loo baahan yahay in xal la helo halkaasna international communityga ama maaragtay ururada deriska la ah soomaaliya ama dadka maaragtay dhiigooda naftooda u horay soomaaliya oo waktiga gelinayana waa muhiim inay wax ka ogaadaan waxa soomaaliya ka socda annagana sidaas unba hadda ku jira waa gartay maamulka puntland haddii aan usoo noqono wada shaqayn hadda ma idinka dhexaysa ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xasiloonida iyo sidii dadka labada dhinac ay u wada noolaan lahaayeen gaar ahaan magaalada gaalkacyo oo aan la soconno in dhibaato mar ay ka dhacday marka iskaashi intee lag ayaa hadda idinka dhexeeya oo ku saabsan sidii markasta amniga iyo xasiloonida kor loogu qaadi lahaa la socota maamulka puntland iyo annaga waxaan nahay laba maamul oo derisa waxaana naga dhacay maaragtay heshiis aada u fiican waxaa la socotaa heshiiskii aan hadda ka hor seexanay oo markii dagaalka kabacdi oo ay qeybta ka ahaayeen dowladda federaalka iyo international communityga intaba saddex qodob oo kamid ah inay fuleen halka qodob oo labada guddi ay soo kala magacaaban lahayn labada maamul inuu weli dhiman yahay kaas la sugayo laakiin sida kale haddeer magaalada gaalkacyo waxaa ka jira xasilooni dadka deriskaana waxay ku wada shaqeeyaan muxuu ahaa nabad iyo barwaaqo iyo safgarad ilaahayna waxaan ka baryaynaa maaragtay intaas ka badan maaragtay inuu kusii wado una soo celin carqalada hadda kahor kala dhacdo kale iyo wax lamida marka runtiina arrimahaas oo dhan maaragtay waxay marayaan meel fiican oo si aada loogu dirsado oo aada iyo aada u fiican maamulka galmudug waxa uu ka mid yahay dabcan maamulada ku qanacsan in hanaanka afar dhibic shan mar kale soomaaliya iyo labada kun iyo lix iyo tobanka lagu wajaho xilligana aanay suuragal ahayn in hab deegaan wax lagu soo xulo laakiin meelo ka tirsan maamulka galmudug oo ay ka mid tahay cabuud waaq oo kale waxaan la soconnaa inay ka hor yimaadeen hanaanka afar dhibic shan in wax lagu qaybsado arrintaas maaragtay ma loo fasiri karaa in meelaha aad ka talisaan xataa dadku ay ku kala qaybsan yihiin sida wax lagu soo xuli doono sida aad la socotaba galmudug waa dowlad goboleed ka dhigsan bartamaha soomaaliya gaar ahaan gobolada galguduud iyo mudug dadka ku nool deegaanadaas oo dhanna waxaa matala siyaasadda markii laga hadlaayo maaragtay dowlad goboleedka galmudug ayada ayaana u jaangoysa waxaa la socotaa dadkaas intay isku yimaadeen oo shir ka dhacay magaalada cadaado uga wada qayb galeen inay si toosa u wada qaateen maaragtay muxuu ahaa in afar dhibic shan uu yahay nidaamka haddeer soomaaliya wax loogu qaybin karo oo maaragtay muxuu ahaa looga gudbi karo sanadkan laba kun toban iyo lixdan maadaama aan weli la gaarin in hal qof iyo hal cod soomaaliya ay noqoto oo arrintaas dowladii dhexe ee soomaaliya ay soo cadaysay ama waa jiri karaan shaksiyaad ama dad qaasa oo dee ayagu si kale wax u arkaya macnaha laakiin dadka ku nool magaalada hadda arkahayso cawid waa boqol kiiba boqol waxay isku raacsan yihiin intooda badan nidaamka four point five in haddeer wax lagu qaybsanayo waxna lagu qaybsado waxayna kamid ahaayeen ergadii ka qaybiso shirkiga cayaadu ka dhacay oo maaragtay muxuu ahaa looga hadlayay arrintaas ayna qayb ka ahaayeen laakiin meel walba oo soomaaliya ka jirta sida aad la socotaba haddeer magaalo walba oo waddankeena waxaas looma dhamaysaan iyo waa iska imaan karaan marka waxaan isdhihi karaa arrintaas arrin oo jirto maaha annagana waxaa nidaamka four point five u dooranay wax kale ma ahayn waa diri macnaha hadda gaara inoo sameynaysa ma jirin laakiin macnaha dhabtaa waxay tahay in dadka soomaaliyeed aysan weli u wada bisleen ama wada gaarin in four point fiveka laga laga ugu dambeyn waxaa sheegtay in waxyaabaha adeegyada bulshada la yidhaahda qaarkood aad wax ka qabateen oo caafimaadku uu ka mid yahay iyo arrimaha waxbarashada oo kale laakiin dad badan waxay idiin arkaan weli inaad tihiin maamul cusub oo arrimahaas runtii aad iyo aad ula tacaalaya sidii wax uga qaban lahaa marka maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hadda idin haysta ee la dhihi karo maamulka galmudug arrimahan ayuu u baahan yahay inuu wax ka qabto runtii arrimaha oo xagga arrimaha bulshada markii laga hadlo waxyaabo badan oo dhib ah ka jiro isbitaalada ka jira deegaanadeena ma aha kuwo ku filan dadka deegaanka maaragtay ma aha kan xagga waxbarashada oo kale waxbarasho tayada oo sidii la rabay a weli kama jirto waxyaabadaasoo dhan waxay kamid tahay caqabadaha na hortaagan dooneyna si ugu dhaqsaa badan inaan wax ka qabano haddeer intaan joogno isbitaallo magaalooyinka sida cawaad oo kale waxaa maaragtay lagu daray qaybo kale oo la hormariyey waxaana rajeyneynaa inaan sii horumarin doono waxbarashada ilaa sagaal dugsi sare inaan ka dhisno deegaanada galmudug ayaan maaragtay mashaariica helnay oon dadka hadda uqaybinay oo mar walba dhisayaa iskuol maaragtay xanaanada xoolaha lagu barto iyo mid maaragtay professional technical training lagu sameynayo farsamada gacantana isagana maaragtay mar dhow ayaan maaragtay heli doonaa hadii laa yidhaahdo oo dhisi doonaa marka runtii waa ku diyaaleyna waxyaabahan la dacaaleyna kamid tahay laakiin amniga iyo dib u heshiisiintana labada shay ugu muhiimsan oo noogu horeeya noqon doonaan hadii laa yidhaahdo aad iyo aad baa umahadsan tahay maxamed xaashi carabi adaa mudan ridwaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaana toddobaadkan marti ku ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabe inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo